Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa qabatay xuska Maalinka Caalamiga ah ee Kaymaha Adduunka ah oo sanad kasta loo dabaaldego bisha saddexaad ee sanadka. Xuska munaasabadda ayaa lagu qabtay xarunta Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland. Munaasabadda ayaa ujeedkeedu u ahaa in kor loo qaado wacyiga ku saabsan muhiimadda kaymaha iyo doorka ay ku leeyihiin xasilinta deegaanka iyo la dagaallanka isbeddelka cimilada. Kaymaha ayaa muhiimad u leh xasilinta cimilada, biyaha, iyo sidoo kale in markaasi la ilaaliyo kala duwanaanshiyaha noolaha. Halku-dhigga sanadkan ayaa ahaa xiriirka ka dhexeeya kaymaha iyo cuntada. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland, Caydiid Salebaan Xaashi, ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay munaasabadda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaa sharaf noo ah maanta inaan xusayno maalinta kaymaha adduunka oo dee Soomaaliya adduunka ay qayb ka tahay marka inkastoo kaymaheena uu dhaawac weyn gaaray haddana in maalinta kaymaha adduunka la xuso waxa weeye sharaf bay noo tahay sidaad ka warqabtaan daraasadaha la sameeyey oo hay-adda cuntada adduunku ay ka samaysay Soomaaliya waxaa la leeyahay boqolkiiba eh, waa- s- lixdan iyo saddex kun oo kilomitir square oo kayn ah bay Soomaaliya leedahay kaynta marka intaa leeg boqolkiiba afartan Jubbaland bay ku taallaaban noocyada geedaha ka baxa Soomaaliya waxaa la yidhi waa saddex kun iyo labaatan iyo sideed nooc kuwa geed daaweedka ah ee loo isticmaalo daawada oo dadku ay isku daaweeyaanna waxay gaarayaan boqol konton iyo kow nooc oo geedo ah boqolkiiba afartan iyo shan waa la xaalufiyey bal oo waxay waxay raaceen dhirtii muddadii burburka dadku ay cuneen ee kaga soo baxeen wakhtigii adkaa ee dowlad la-aanta iyo abaaraha iyo gaajada iyo silicu jiray yaa dadku ku badbaaday boqolkiiba toddoba iyo labaatan bacaad baa daboolay hadda dhulka soomaalida shan boqol iyo sideed iyo toban nooc oo geedaha waxay ku dhow yihiin inay dabar go'aan waxayna u baahan yihiin badbaado rasmiya iyo in lagu dadaalo in laga daba tago dhirtaas si loo badbaadiyo sababtu waxa weeyaan dhirta dhoomistiga ah ee soomaaliya ay lahayd baa xoolaheenna iyo dadkeennuba la tacaamul yaqaanaan taasaana dawo u ah in noocii la raadiyo oo siiriskoodii laga daba tago kadibna loo beero dib sidii loogu beeri lahaa qof walba waajibaad bay ku bay ka- ba- ba- baa ka saaran kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo kow nooc xayawaan ayaa ku nool boqol iyo konton nooc oo ka mid ah waxay ku dhow yihiin inay dabar go'aan ku asimaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee jubbaland waxay u soo jeedinaysaa bulshada soomaaliyeed ee reer jubbaland iyo soomaaliyaba in lagu dadaalo sidii dib loogu noolayn lahaa kaymihii soomaaliya ee ay ku noolaayeen xayawaanka ee xoolaheenna bili'aadanka iyo badbaadada deegaanka iyo ci- cimilada ee, ka hortegeeda khasaarihii ay khasaarihii ka imaan lahaa ka hortegeeda ay dhirtaasi ku fadhiday qiimo weyn ugu fadhiday sidaa awgeed waxaa waajib inagu ah cid kastoo innaga inaga mid ihi in ay ka ay ay ay ku dadaasho badbaadinta dhirta si looga nabad galo isbeddelka cimilada iyo khasaaraha ka yimaada xilliga abaaraha iyo xilliga adagna dadkaa loogu badbaado